magacaygu marka hore waa maxamed xasan cusmaan abukaata jeelle waxaan qareen u ahaay maxkamaddii darajada koowaad darajada labaadba saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo saraakiil ka tirsan bankiga dhexe ee soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhammaantood waxay ku eedeysnaayeen oo xafiiska xelaalyaha guud ee qaranka uu kusoo eedeeyey arrima la xiriira musuq maasuq ay sheegeen xafiiska xelaalyaha guud iyo xafiiska hanti dhowraha oo baaritaanka soo sameeyey intaba ay sheegeen in dadkan ama saraakiishaanu ay dhaceen lacagti dowladda gaar ahaan lacagtii kasoo baxaysay adeegyada visa extentionka iyo work permitka laakiin markii la yimid goobtii markii la yimid maxkamadda horteeda la yimid oo xafiiska xelaalyaha uu bandhig ku sameeyey eedda dabcan uu ujeedinayo eedeysanayaasha annagana aan difaac xoog leh aan ka sameynay eedda xelaalinta gundhig waxaa u ahaa qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliya oo sheegaya xatooyo xoolo dadweyne in saraakiishaanu ay dhaceen lacag ay haayeen oo ay ahayd inay qasnada midaysanay dowladda ku shubaan aynan ku shubin oo ayuu ay leexsadeen hase yeeshee dood dheer kadib iyo difaacii intaba maxkamaddu waxay ku weysay dhammaan qodobadii eedeysanayaashaoo dhan waxaa lagu waayey inay lacag dowlada dhacen waa lagu waayey gaar ahaan eedeysanayaasha anagu qareenka u ahayn oo aniga aan qareenka u ahaa waa lagu waayey inay lacag dowladeed dhaceen taas beddelkeeda maxkamadda qaar ka tirsan saraakiishaas yaa waxay ku xukuntay hal hal sano oo xariga oo ay ku sheegtay inay eeddii xafiiska xelaalinta ay ku weysay laakiin tafsiir kaloo qaanuuneed ay u bixisay oo lagu helay qodob la yihahdo laba boqol konton iyo shan oo sheegaya mas-uuliyad inay ka gaabiyeen waxaa marka xusid mudan in aynan jirin ilaa iyo maanta oo maxkamadda racfaanka la joogo inaysan jirin wax eedeysane lagu xakumay lacagtii dowladda inuu dhacay gaar ahaan lacagtii ay kusoo eedeen xafiiska xilaalinta inuusan jirin maxkamaddii gobolkana way ku weysay maxkamaddii gobolka racfaankana hadda waxaa soo baxay xukunada saraakiisha bangiga dhexe iyo saraakiishii immigrationka weli waxaa dacwadoodii socdaa saraakiisha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo iyadana dhowaan la filaya insha allahu tacala in dacwadooda ay soo gabagabowdo laakiin saraakiisha ilaa hadda xukunkoodii soo baxay waa lagu waayey dhammaan eedeymihi marka kafareen ahaan dadka aada adigu u doodaysay eedeymahaas loo soo jeeday sidee baad u arkaysay ma inay yihiin kuwo sida hadda aad sheegayso maxkamadda maadaama ay tiri waan ku weynay laakiin haddana lagu helay mas-uuliyadda qaarkood inay dayaceen marka ka qareen ahaan adigu sidee baad u arkaysay eedeymahaas loo soo jeediyay dadka wallahi de bani aadamka aslan qofka waa la tuumi karaa waa la eedeyn karaa laakiin nuxurku waxay tahay annaga marka koowaad oo dacwadda aan gelaynay eedeysanaashiyaa la kulannay wakaaladaan ka qaadanay xog iyo riboodyo badanayna siiyeen caddeymo aan ku difaacnayna siiyeen olready intaanan dacwadda imaanin oo aanan hoolka imaanin yaa waxaanba aaminsanayn in eedeysanayaashaanu ay yihiin dad beri ah oo ayna sax ahayn eedda loo jeedinayo ayna sax ahayn laakiin ay tahay in laga warsugo go-aanada maxkamadaha ay gaarayaan sidaasaan ugu dhiiranay inaad difaacno alxamdulilah difaac dheer kadib iyo caddeymihii aan maxkamadda u gudbino ee ku qanacday iyo caddeyn la-aanta xafiiska xelaalyaha guud ee qaranka uu caddeyn waayey faldembiyeedyada uu kusoo eedeeyey dadka aan aniga qareenka u ahaa ayaa waxay dhalisay inay maxkamadihii darajooyadii koowaad iyo darajadii labaadba ay isku raacaan in lagu waayey eedihii xafiiska xelaalinta uu u jeediyey eedeysanayaasha aan qareenka u ahaa